SBS Radio
iyadoo wixii ka dambeeyey sagaalkii bishani mooshin ka dhan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay soo gudbiyeen kaasi oo sababay khilaaf xoog badan oo soo kala dhex gala madaxda ugu sarreysa gaar ahaan guddoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha dowladda soomaaliya islamarkaana golaha baarlamaanka soomaaliya oo laba qaybood u kala jabo ayaa ugu dambayntii guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxa uu shaaciyey inuu meesha ka baxay islamarkaana uu buray mooshinkii sagaalkii bishani laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kadib qoraal uu soo saaray guddoomiyaha ayaa qodobo kala duwan oo cuskaday in mooshinkaasi uu buray sida in afar iyo toban xildhibaan ay ka dacwoodeen inaanay iyagu saxiixin mooshinkaasi iyo in aanu dalku lahayn siduu yidhi weli maxkamad dastuuriya oo qaadi lahayd dacwadda ka dhanka madaxweynaha soomaaliya sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu aad ugu mahadceliyey xildhibaanada baarlamaanka ee iyagu keenay mooshinkaasi ay ka tanaasuleen xaqoodii dastuuriga ahaa iyagoona u turaya siduu yidhi xaaladda dalka oo iminka ku jiro warka qoraalka ee kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa lagu yidhi kadib markii aan aragnay soo jeedinta tuhumada gaboodfallada lagu soo eedeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ay soo jeediyeen labayo sagaashan xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ee sagaalkii bisha diseembar sannada kaasi oo soo gaaray xafiiska guddoonka golaha shacabka kadib markii aan qadarinay cabashada naga soo gaartay afar iyo toban xildhibaan oo ka mid ahaa soo jeediyaashaasi ku saxiixnaa mooshinka tuhumada goboodfallada kor ku xusan oo ka dacwoonaya inaanay iyagu saxiixin kana mid ahayn mooshinkaasi markiin aragnay buu yidhi in weli aysan dhisnayn maxkamadda dastuurka federaalk ee ku xusan qodobka boqol iyo sagaalaad xarafkiisa b ee ka gudbin lahayd soo jeedinta tuhumada lagu soo eedeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si waafaqsan qodobka labiyo sagaashanaad ee dastuurka si ay u xoojiso in eedeymuhu ay leeyihiin sifo sharciyadeed awood dastuuri ahna u leh dhagaysiga iyo go'aanka gaarista dembiyada lagu soo oogay madaxweynaha jamhuuriyadda oo keeni karta xilka qaadista madaxweynaha si waafaqsan qodobka boqol iyo sagaalaad xarafkiisa c iyo f ee dastuurka federaalk ee soomaaliya markan aragnay buu yidhi in maxkamadda sare ee hadda jirta aanay isu bedeli karin maxkamadda dastuuriga ama ay isu rogi karto maxkamadda sare ee cadaaladda oo awood u leh maxkamadaynta dembiyada golaha shacabka ku soo eedeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya si waafaqsan qodobka lixaad ee sharciga nidaamka gasoorka lambarkiisii saddexaad ee kun sagaal boqol labiyo lixdankii iyo lifaaqa koowaad isla sharcigani qodobkiisii koowaad labaad toddobaad iyo siddeedaad markii aan si qoto dheer u derisnay nuxurka qodobada eedeymaha tuhumada ah ee ku xusan soo jeedinta ku taariikhaysan sagaalkii bishii diseembar sannadan laba kun sideed iyo tobanka aragnayna in aan laga gungaari karin iyadoo tubta sharcigu tilmaamay iyo hay-adaha garsoorka kor ku xusan la-aantood haddaba guddoonka golaha shacabka waxaa la gudboonaatay in wadahadal gudaha uu ka galo xildhibaanada soo gudbiyey soo jeedinta mooshinka ka dhanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kulamo wadaxaajood dhowr ah oo si gaar ah guddoonka ula yeeshay xildhibaanada soo jeediyey mooshinka ayaa iyagoo tixgelinaya xaaladaha uu dalku iminka ku sugan yahay iyo in loo baahan yahay in la abuuro lana xoojiyo jirista xasilooni siyaasadeed si howlaha culus ee laga doonayo golaha shacabka iyo golaha fulinta ay si wadajira u fuliyaan waxay xildhibaanadu soo jeediyeen inay gebi ahaanba ka tanaasuleen hindisahoodii xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ku taariikhaysnayd sagaalkii bisha diseembar sannada sidaa darteed guddoonka golaha shacabka waxauu caddaynayaa in soo jeedintii tuhumada gaboodfalka ee ku taariikhaysnayd sagaalkii bishii diseembar sannada uu halkaasi ku buray maanta oy taariikhdu tahay labaatanka bisha diseembar sannada ayuu kusoo gebagabeeyey warka qoraalka ah ee kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan xildhibaan maxamed xasan idiris ganey waxauu ka mid ah xildhibaanada iyagu keenay mooshinka ka dhanka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya iminkana ka tanaasulay qadka isgaarsiinta ayaan kula xidhiiray waan la socdaa si fiican baan ula socdaa waraaqda guddoon ka soo baxdayna waa waraaq soo jeedin annaga oo annaga xildhibaanadii aan soo jeedinay oo ah xildhibaanadii mooshinka keenay guddoonkana waa in arrintaas gacan ka geysto qayb uu ka ahaa laftigiisa in aan ka tanaasulno laakiin rabitaankeenna ayuu ku yimid ka tanaasulkaas ma ahayn waraaq guddoonka xafiiska guddoonka toos looga soo qoray waa go-aan ka soo baxay xildhibaanadii mooshinka soo jeeda hal laakiin xildhibaan maxaa keena is leedahay kalaabashada go-aankiinan aad markaa ku doonayseen in madaxweynaha xilka looga qaado malaynayaa inaad si fiican u akrisay go-aanka iyo saabaha keenay in laga laabto oo ay ka bilaabanayso muran badan oo ka yimid xildhibaana mooshinka saxeexay oo laakiin sheegay inaanay waxba ka qorin oo laga been sheegtay marka murunkaasoo taagtaag noqday addooba taagan mar haddii uu su-aal ka keeno xataa haddii uu sameeyey wixii maadaama cadeyno video aana jirin in la tanaasulo ayay noqotay midda kale oo ah qodobka boqol iyo sagaalaad ee dastuurka federaalka ee kumeerdaarka ah wuxuu sheegayaa in haddii mooshin laga keeno madaxweynaha ay u baahanayso maxkamad dastuuri ah maxkamadii dastuurigii oo aan jirin oo ayagana su-aal adag ka timid oo dee isqaabqabsi badan keentay saas darteeda ayaa waxaan soo jeedinay in hadda mooshinkan aan ka tanaasulno laakiin sida ugu dhaqsiyaha badanna guddiga cadaaladda baarlamaankaas sida ugu dhaqsiyaha badanna inay ka shaqeeyaan in maxkamadii dastuuriga ah dalku ay yeelato si doodaas mar dambe aanay u dhicin oo dastuurku uu u madax banaanaado laakiin xildhibaan miyaadan ogeyn marka hore in maxkamadii dastuuriga aanay dhisnayn idinkoo taa og ayaad markaa keenteen mooshinkan ka dhanka madaxweynaha hadda maxaa soo dedejiya isleedahay isbedelkaa weyn ee idinku yimid marka loo eego inaad ka laabataan waad ogeydeen inaanay jirin marka loo eego maxkamad dastuuriga
isbedelkaa weyn horta waxa weye annaga waxaan xaq u leenahay ayaan ka laabanay saasaan aaminsanahay qodobka sagaashan iyo labaad ee dastuurka federaalka wuxuu sheegayaa in mooshin laga keeni karo madaxweynaha haddii lagu soo eedeeyo eedaha aan aan ku eedeynay marka taas ayaan noo ogolaanaysay inaan ka keenno haddana annaga oo u turayno dalka iyo xaaladda lagu jiro iyo amniga dalka inaanu gacanta kasoo bixin ee wixii aan haysana la adkeeyo ayaa horta sababo dastuuri ah ayaan mar walba xaq u leenahay inaan shaqadii qabanno haddana isa dastuurkii annagoo xurmaynayno markaa caqabadaha taaganna la qiimeynayo waxaan xaq u leenaha waa ka tanaasuli karnaa taas ayaana keentay inaan ka tanaasulno xildhibaan iyadoo la ogaa in tirada markaasi aad idinku sheegteen in mooshinka ay gudbiyeen oo labiyo sagaashanka qaybo ka tirsan ay ku adkaysanaysa durbadiiba ay sheegeen inaanay iyagu ka mid ahayn oo laga been sheegay saxiixoodana markaa loo saxiixay waxaad ku adkaysanayseen markaa inay been tahay oo labiyo sagaashan ayaad markaa tihiin tirada gudbisay iminka ma la oran kara arrintan kalaabashada waxay ku timid wadahadal kaleo markaa aad la gasheen marka loo eego dhanka madaxweynaha iyo dhanka xukuumadda
waxaan qiyaasayaa qof kastana u dareemi karaa sagaashan iyo laba xildhibaan inaan la qancin karin oo dee waxbaan ku sameynaa lagu qancin karin sideedana ballan afka laga sheegay qof weyn oo siyaasad ka shaqeeya waxaan u malaynayaa inuun waxba ku qaadanin ay ka sarreyso mar walba waxaan usoo dhaarnay oo ah dastuurka inaan ku shaqeyno waxaa laga yaabaa mar walba dastuurka qaybo kamid a dadkao dhan inaan isku si aan u qancin laakiin waa qasab mar walba sharci aan usoo dhaarnay inaan ku shaqeyno marka haddii laakiin ay timaado iyagoo qof walba sharci qayb kamid a aragti isaga u arkaayo u maraayo haddii ay timaado midi midi ku taag waxaa qasab ah in la tanaasulo haddii la tanaasulana koox unbaa tanaasuli lahayd annagoo ka fiirinayno golihii shacabka inaanay kala go-in shacabkii soomaaliyeed inay arkaan inaan dastuurkii aan ku dhaqmayno oo aan aan shaqadeena qabsanayno oo eedamaha aan aan soo jeedinay aan qodob dastuuri aan coskanay isla haddana annagii inaan tanaasuli karno dadkiina ayna dareemi karaan in aan shaqadii qabanayno marka wax kaloo ballanqaada ma jiraan aan ka ahayn in shaqadii aan u dhaarnay aan qabanayno xildhibaan hadda labiyo sagaashan xibnood ayaad ahaydeen sida marka hore aad sheegteen dhammaantiin miyaa ka wada laabateen mooshinkan mise waxaa jira markaa khilaafaad dhexdiina iminka soo kala dhexgalay oo qayb idinka idinka tirsan ayaa markaa sheegtay in mooshinka uu buray inta aan ka ogahay kolley waa iska talagelin un bay ahayd soo jeedintan qof walba rabitaankiisa ku qoray qof la qabtay ma jirin marka intii aaminsanayd waxaan qiyaasayaa intaan ka ogahay ogaalkeyga qof walba waa ku waraacsanaa intaan ka ogahay xildhibaanadan waxawey guddiyay soo saareen marka horeba dee sideetan xildhibaan maalin walba meel kuma ay kulmi karin sida dhabtaa markaan kaala hadlo dad guddiyaha aan aan wakiilinaha jirin guddiyadii guddoonkii ayagaa waxay fiiriyeen maslaxadooyin badan markay fiiriyeen guddiyadii waxay soo jeediyeen in arrintan aan si aan u maarayno maadaama dalkii uu istar noqday laisla taagan yahay istaageen gebi ahaanba marka in tanaasulaad la muujiyo sigaas koobnaa oo arrintan noo qaabilsanaa in guddoomiyaha guddoonka ay kala hadlaan oo ay dhahaan guddoomiya waa ka tanaasulnay arrintii sidaas sidaasayna u jirtaa oo tala guud ahaan xildhibaanadii mooshinka soo jeediya ka timid laakiin gaar ahaan fariinta loo soo dhiibay dad kooban oo sidaasina ay fariintii guddoomiyaha oo qayb kaga ahaa markaa in isaga laftiisana taladiisa uu ku darsado uuna aada u soo dhaweeyo go-aankaas ay qaateen xildhibaanadii soo jiiday mooshinka Enjoy more stories in your language by visiting SBS www.bbc.com.au